habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa talaado bisha mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatankana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda xanuunada maskaxda ee soomaaliya bostraumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa pity st oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato
waxaannu sidoo kale idiin haynaa waraysi aannu la yeelannay mid ka mida mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka banaadir wallaahi maadaama cadaaladaan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladii ay ka timiday waxa xogo waxaan sugaynaa inaan inaan kulli howlahaynii gaarka ah iyo howlihii qaranka aan u haynay qaybo ka mid ayaan qaban doonaa insha allahu saa ogtahay anigu waxaan soo bila waxaan ka mid ahay raggii dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay
waxaan sidoo kale amaba qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in israa'iil ay weerar ku dishay ugu yaraan koob iyo labaatan qof xero barakac oo ku taalla galbeedka rafax talaadada maanta laba maalmood uun kadib markii weerar kan la mid ah oo dad badani ay ku dhinteen uu dhaliyey caro caalamiya maxamed al muqayir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda ayaa sheegay in koob iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerar lala beegsaday teendhooyinka dadka barakacayaasha ah ee galbeedka rafax wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa iyaduna sheegtay in lixdan iyo afar qof ay ku dhaawacmeen kuwaasoo toban ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay afhayeenka ciidamada israa'el daniel xakaari ayaa saxaafadda u sheegay in aanay garanaynin dhacdadan waxaanu sheegay in ay degdeg uga soo jawaabi doonaan baaritaan ay hadda wadaan kadib duqaymo ay israa'il ka geysatay axaddii rafax ayaa lagu gubay xero ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taalla koonfurta marinka khaza waxaana ku dhintay afartan iyo shan qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta khaza waxaana ka dhashay caro caalamiya baarlamaanka faransiiska ayaa maanta muddo laba toddobaada shaqada ka joojiyey xildhibaan ka tirsan golaha kadib markii uu kor u taagay oo uu lulay calanka falastiin intii ay socotay dood kulul oo ku saabsanayd in faransiisku uu dowlad u aqoonsado falastiin sebastien delog oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga xag jirka ah oo laga soo doorto koonfurta magaalada marsili ayaa istaagay isaga oo sita calanka falastiin xilli xukuumadda su-aalo la weydiinayey afhayeenka baarlamanka yeel brown bivet ayaa cambaaraysay waxaanay ugu yeertay habdhaqankiisa mid aan la aqbali karin iyadoo sharci dejiyayaashuna ay u codeeyeen in shaqada laga joojiyo laba toddobaad lagana dhimo gunnada baarlamanka kala bar muddo laba bilooda ninkan ayaa waxaa arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo maanta ay wadamo sbain irelan iyo norway isugu jira si rasmi ah dowlad ugu aqoonsadeen falastiin iyagoo qaatay go'aan wadajir ah oo israa'il aada uga caraysiiyey dalka sbain iyo norway iyo weliba irelan ayaa aqoonsaday dowlad falastiina talaadadan maanta ah iyadoo airelanna lagu wado inay raacdo tallaabadaasi oo ay si weyn u dhaleecaysay israa'iil wasiirka arrimaha dibadda norway ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladooda loo gaari lahaa isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka falastiiniyiinta in ay ka shaqaynayaan dib u habaynta ayna ku eedeeyeen dowladda israa'il inay muujinayso calaamado tilmaamaya in ay si wax ku oola kale uga shaqaynayso ra-iisul wasaaraha sbain ayaa isagana talaadadan maanta sheegay in aqoonsiga dowladda falastiin looga gol leeyahay ka qayb qaadashada nabadeynta u dhexaysa israel iyo falastiin sbain iyo norway iyo irelan ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah in ay aqoonsanayaan dowlad falastiini ah toddobaadkii hore israa'iil ayaa ka jawaabtay toddobaadkii hore iyada oo ku eedeysay amaba iyada oo ku tilmaantay tallaabadani hadiyad la siiyey xamaas waxayna u yeeratay safiiradeedii saddexda dal oo ay kaga jawaabaysay tallaabadan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta uu kulan ka yeesho xaaladda magaalada rafax kadib weerar cirka oo ay israa'il ku dishay afartan iyo shan qof oo falastiiniyiin ah oo ku jiray xero qaxooti ayna ku dhaawacmeen laba boqol oo kale ka hor kulanka shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa soo sheegay duqaymo cusub oo cirka ah oo israa'il ay talaadadan ka geysatay aagga isla xerada ah ay ciidamadeedu hore u duqeeyeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa sheegtay talaadadan maanta in in ka badan hal milyan oo qof ay ka qaxeen rafax saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay iyada oo ay socoto umaba uu socdo duulaanka israa'iil madaxa bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee isniintii ku tilmaamay weerarkii axaddi mid aan gebi ahaanba la aqbali karin wuxuuna dhaleeceeyey sharaxaadda ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ee ah in wixii dhacay amaba wixii rafax ka dhacay uu ahaa khalad naxdin leh wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington wadamada sbain norway iyo irelan ayaa dal ahaan u aqoonsaday maamulka falastiin talaadada maanta waxayna qayb ka noqonayaan in ka badan boqol iyo afartan wadan tallaabadan oo israa'il ay si adag u cambaaraysay warbixin ay qortay idaacadda v o e da waxaa inoo hayaa waryaheena cabdixakiim shirwac wasiirka arrimaha dibadda ee norway sbin erteid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqayso hannaanka labada dowladood iyadoo arrintan ay soo dhoweeyeen maamulka falastiiniyiintu islamarkaana israa'iil ay muujisay inaanay jirin wax calaamada oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan ra-iisul wasaaraha sbain bedro sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata israa'iil iyo falastiin dalalkan sbain norway iyo weliba airelan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey rabitaankoogan ah inay falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan iyadoo israa'iilna ay toddobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah xamaas islamarkaana dib ugu yeeratay danjirayaasheedii u joogay saddexdaasi waddana si ay arrintan uga soo horjeestaan wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa maanta xusay in dowladda sbain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuq ka dhana yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal calanka falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka airelan ee magaalada dublin halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi airelan dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaan midkoodna aqoonsan iyadoo ay in ka badan saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan dowladaha qaramada midoobeyna aanay falastiina dowlad ahaan u aqoonsan go'aankan ayaa imanaya kadib ku dhowaada toddoba bilood markii ururka xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil toddobadii bishii oktoobar halkaasoo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof islamarkaana maxaabiis ahaan ay ururka u kaxaysteen ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo kale taasoo keentay in israa'iilna ay weerar qaado sidoo kale in ka badan lix iyo soddon kun oo qof oo falastiiniyiina ayaa ku dhintay gulufkaasi israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay qasa
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirku ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darada iyo baahida raagtay dartood haddaba qayb ka mid ah waraysi aanu la yeelanay doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurada dhimirka kana soo shaqaysay deegaano kala duwan ayay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka waxay u warantay haaruun macruuf xanuunada maskaxda waa badan yihiin marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression maxaa waay cudurada laga hadlaa cudurada miya balwada balwada hataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxaa loo baahan yahay in maaragtay la baaro ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophreniga bipolar wax la dhaho mase waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada laakiin waxaan kalo inaan ku darsado waxaan ka hadlayno waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo wax la dhaho p t s d post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa p t s d oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabto inay wax ka qabato waaye ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka soomaaliya aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray maku badan yihiin dalka mise ma ku badno laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda aan ku soo arkay somalilan oo haddana beledweynaan joognaa xamarna dhowr jeeraan ka shaqeeyay waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin waxaana u arkaa waxay noqon kartaa laba sabab kow waxay noqon kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan waa dhici kartaa taas sababay noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaya ragga inay yihiin ragga probleemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example p t s t raggii dagaalka dumar dagaal ma galaan raggaa galo marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan maqaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan raggaa joogo maano marka ani waxaan u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan ay guriga ku haystaan fariinta aada u dirayso dadka soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda fariinta aan u diraa dadka soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo cudurada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo soomaaliya ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool anigu waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo burcaan ku arkay xabadweynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda anigu waxaan dhihi lahaa hala fahmo dalalka aan joogno qurbaha badidayn waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur soomaaliya yihiin laakiin waa caruur danisha caruur swedisha caruur maraykana wadeba meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaallo waalidka soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan
aad bay u mahadsan tahay doctor faaduma sheekh cali jimcaale waxay u waramaysay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dhammaystiran aad berrito kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka idaacadda v o a markana soomaaliya kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada ee koonfur galbeed ayaa looga hadlay qorshe u samaynta magaalooyinka kulankan oo ka dhacay baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha u n habited i m o iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid a maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo arban planning si looga baxo cidhiidhiga magaalooyinka ka jira mas-uuliyiinta ka qaybgala kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan maxamed ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan islamarkaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo
ciid baan infarax geliyaasi ini oo adduunka haddi lagu hadala inay magaalooyinkii yani la nashqadeey waayo populationka way ognahay inay isziyaadahayaan marka haddii liin halna markaa urbanization oo maab sax ayo istaraatiiji sax ah la jaan qaada hadda bulshadan koraa hayta hobling halna way noqdaasa ini casri hore oo laha kutaga unu ku noolna marka ciid baan infarax geliyaasa ka gobol baaha ahaan inay laku hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istiraatiijiyooyinka laku hormariyaa degmooyinka iyo gobolada iyo statekan koonfur galbeed oo dhanba ini way fadaana walaag ii hirgalaan way fadaana ini walaag la nashqaday ii fulaan way fadaana walaag laisku afgarode yacni inay saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo inay ii naqadaan walaag oo hirgale bulshada iyo na waybu ahaa faa'iido weynle gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa isna sheegay gobolka shabeellada hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo maanta dunida waa ay horumartay laakiin annaga soomaaliya haddaannaha guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in degmooyinka gobolka shabeellada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo qaybta ugu weynna ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sarreeya ay ka imaan doonto hadduu ilaahay idmo wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed wuxuu kaloo caddeeyey wasiirka in magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo degmada bardaale ee gobolka baay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii hadda haddii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo balaan ma jiro hadda magaaladan baydhabo haddaa ka soo qaadaan tusaale ahaan meelaha haddaa fiirisaan magaalooyinkii ma laha jidadkii loogu talagalay ma laha space lagu kala moodo ma laha sidoo kale ma jirto maxaa la yidhahdaa hadday wax dhacaan roobab iyo daalaad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen si waxaasoo dhan looga talagalo waa in qorshe uu jiraa haddii laakiin qorshe la-aan aan iska soconno oo waxayna waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo oo aan jirin sidaas daraaddeed si ay u yaraato iska qabsiga dhulka in problem uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qaybgeliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay waa qodob qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaa la yidhaha territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu sameynayo maxaa la yidhahdaa qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayo qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaa la yidhahdaa iyo baadiyaha si hadhowdii maxaa la yidhahdaa ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado shaqa abuurkii kor loogu qaado iyo sidoo kale dadka laftarkooda baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaa la yidhahdaa inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan oo ka gataan si ay dhaqaale iyo wax uga helaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad weli nagala socotaana dhegaystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhowaan wax dembi ah ku weysay qaar ka mida mas-uuliyiin lagu eedeeyey musuq maasuq dadka la eedeeyey waxaa ka mid ahaa muxyidiin xasan jurus saabey agaasimihii waaxda canshuuraha beriga falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ugu horeyn waxa ay ku weydiisay sida uu u arko go-aanka maxkamadda runtii go-aanka maxkamadda gobolka banaadir waa go-aan wanaagsan wahay waa go-aan cadaalad ku dhehan wahay anaguna waa dareemaynay ba kulli cadaaladaas un baan sugaynay cadaaladana waan helnay ewelna waan dareemaynay laakiin waa aadan ugu mahadsan tahay maxkamadda gobolka banaadir go-aanka cadaalada ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay waa soo dhaweynaa marka xaggee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan
wallaahi maadaama cadaaladaan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladda ay ka timiday waxa xoga waxaan sugaynaa inaan inaan kulli howlaheeni gaarka ah iyo howlihii qaranka aan u haynay qaybo ka mid ayaan qaban doonaa insha allahu saa ogtaa anigu waxaan soo bilaa waxaan kamid ahay raggii dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay muddaa siddeed toban sano ayaan kamid ahay dowlada noqsoonoda agaasimaha maaliyadda gobolka banaadir agaasimaha amniga gobolka banaadir agaasimaha canshuuraha gobolka banaadir guddoomiyaha degmada yakshiid ilaa iyo labada kun afar iyo tobankii akhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuuraha beriga dowladda federaalka marka intaas waxaa dheer kuma sanayn nin shaqaalaha kuma sanayn waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqaynayay dowladnimada runtii wakti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalanka al-shabaabka toban eighteenka ayaan soo bilaabay al-shabaab oon la aqoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladduba ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan kasoo jeeday abaabulay runtii saa ka warhaysanaya waxaa kamid ah raggii aan abaabulay oo shaqaynayay erga la yihahdo maxaawisley oo hadda hirgalayna waa dadki bilaabay oo qofki bilaabay ayaan ahay dhiirigelinaya dadka shaqadaas qabanaya marka ma laga yaabaa in dacwad oogayaasha dhinaca dowladda ka socda ay raacfaan ka qaadan karaan go-aanka maxkamadda hadday qaataanna waa xaqay u leeyihiin hadday ayna qaadanna xaqay u leeyihin labadaasba xaqay u leeyihiin marka haddaan arrimaha cadaaladda in hadda hoos u galo maya laakiin waxay xaq u leeyihin inay qaataan u leeyihiin laakiin hadda waxay la imaadaysa inay guushii koowaad ay bilaaba dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday waxaa kaloo maxkamadda uga madacelinaynaa aniga iyo dadka lamidkaaba in la helay inay dhacday dacwada u socota si leefa oo shacabka soomaaliyeed dhammaan inta danayso arrimaha soomaaliya iyo beesha caalankaba ay fiirsanaysay oo leefa fiirsanaysay oo dacwad ogaana la arkayso wax u dhigo usoo jeediyo abukaatayaasha difaacay la arkaysay u difaactamaan su-aalaha maxkamadda gobolka banaadir iyo eedda xeelaleentaba intaas waa isku wadarkibnaayeen marka hadda kulley waxa la arkayo cad oo leef ayay ahayn marka leefkaasna waa soo dhaweynaa kaasi waxa uu ahaa muxidiin xasan jurus oo saabay loo yaqaano waxa uu u waramayey falastiin axmed iimaan markana dalka kenya nairobi ayaa ogolaatay in dadka lagu tuhmayo in ay geysteen faldembiyeedyada ka dhaca badaha sida burcadbadeeda iyo weliba weerarada kale ee ay geystaan xuutiyiinta lagu maxkamadeeyo dalkeeda warbixin uu inoo diyaariyey maxamed yuusuf oo ka tirsan v o a waxaa inoo haysaa sahre ciidlanuur kenya ayaa ogolaatay inay midooda yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dembiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa budhcadbadeeda iyo weerarada falaagada xuutiyiinta yeman ciidamada midooda yurub ee ka howlgala badweynta indiya ayaa ka walaaxsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoogla ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamigaa iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta indiya gacanka cadmeed iyo badda cas midowda yurub ayaa kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka lasoo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dembiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka safiirka midowda yurub ee kenya ayaa sheegtay in midowda yurub iyo kenya ay ka wada shaqaynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dembiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen howlgalka atlanta ee midowda yurub ayaa ah howlgal milatari oo ka socda geeska afrika kana hortegaya budhcadbadeeda safiirka midowda yurub ee kenya waxaa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowda yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay budcadbadeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraaddeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dembiye lagu soo oogin taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida kenya oo ay uga baahan yihiin gacanay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi isia nakuru oo ah madaxa waaxda badaha kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada ayaa lagu sheegay in kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan boqol iyo labaatan qof oo looga shakisan yahay inay yihiin budhcadbadeed waxaana la xukumay siddeed iyo toban ka mid a kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan in nidaamkeeda sharci uu ogol yahay in maxkamad la soo taago dadka looga shakisan yahay burcadbadeednimo amaba lagu eedeeyey iyagoo dembiyo ka galay meelo ka fogfog dhulkeeda si kastaba ha ahaatee sanadkii labadii kun iyo laba-iyo tobankii maxkamad ku taalla dalka kenya ayaa xukuntay dad dembiyo burcadbadeednimo ka galay wadamada ku yaala bariga afrika taasina waxay tustay inay awood leeyihiin inay maxkamadeeyaan burcadbadeeda soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah andrew emonguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo ammaanka kenya u qaabilsan in ka badan toban sannadood ka hor waxa uu gacan ka geystay wadaxaajoodyada sii deynta qaar ka mida maxaabiistii burcadbadeeda ahayd waxaana uu sheegay in kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dembiyadaasi burcadbadeeda balse aan dalkeeda dembi ka gelin waxaanuu yidhi dhibaatadu weli waa sideedii waayo waxaa jira caqabado ku wajahan in kenya lagu maxkamadeeyo burcadbadeed soomaaliya dhowaanahan waxaa xeebaha soomaaliya laga soo sheegayay weeraro burcadbadeed taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcadbadeeda soomaaliya horaantii sanadkii labadii kun iyo tobankii burcadbadeeda soomaaliya waxay afduubteen tobannaan markab oo ay u haysteen malaayiin doolar oo madax furasho ah laba toddobaad ka hor lix qof oo looga shakisan yahay burcadbadeednimo laguna eedeeyey inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay soomaaliya waxaana la geeyey seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo jimcihii lasoo dhaafay ciidamada midowda yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo toddoba-iyo toban shaqaale ah oo la socday
warbixintii maxamed yuusuf uu nairobi nooga soo diray waxaana la socodsiinaysay sahre ciidlanuur markana koonfur afrika iyadoo qaar ka mida codbixiyayaashu ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka koonfur afrika ayaa haddana qaar kale aanay weli go'aansan mid ka mida codbixiyayaasha oo ku sugan waddooyinka johannesburg ayaa v o a u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa siiyo xisbiga african national congress oo ah xisbiga ka talinayay koonfur afrika tan iyo sanadkii markaasoo nelson mandela loo doortay madaxweynaha koonfur afrika xilligaasoo uu dhammaaday midabta koorka horaantii sagaashameeyadii warbixin dheer oo ay diyaarisay maryama diyaalo waxaa inoo soo koobaysa caashe ibraahim aadan
soddon sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa soddon sano oo siyaasad ah waxaan u baahannahay soddon sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka midhi dhaliyaan ayuu yidhi thabo molobi laakiin karam ezidiin waxa uu qabaa in xisbiga a n c uusan fulinin ballamihii uu qaaday khatiyaan ayaan joognaa ayuu yidhi isagoo intaasi raaciyey in uu u codayn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah buu yidhi xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel falanqeeyayaasha ah ayaa v o a u sheegay in xisbiyada sida d a i f p enkatha freedom party iyo kuwo kale oo tiro yar ay saldhigyo taageero oo xooggan ku leeyihiin qowmiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood qaar badan oo ka mid a murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga a n c ku eedeeyey inay tahay mid musuq maasuqa islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka oo ay sheegeen inuu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado fiidiyow xayeysiisa oo la sii daayey horraantii ololaha ayaa hogaamiyaha a n c remofosi oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolidda baahiyaha aasaasiga ah ee dadka koonfur afrika waxaan ka shaqaynaynaa koonfur afrika in ay shaqayso annaga oo maalgelin ku samaynaynaa dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin ayuu ku yidhi muuqaalka isagoo khudbad xagga telefishanka ah u jeedinayay qaranka maalintii axadda ayuu ramafosa waxa uu ku celceliyey tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka rajooyinkaas waxaa saameeyey cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo tobankaas oo saameeyey adduunka oo dhan sarena u qaaday sinaan la'aanta koonfur afrika leod kuveya oo ka tirsan jaamacadda britoria ayaa u sheegay v o e da horaantii sannadkan daniel glaser oo isna ah brofesor xagga daraasaadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda witwastrand ee johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhoweyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay koonfur afrika soddon sano ka hor dhammaan ra'yi ururintu waxa ay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga a n c ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo konton boqolkiiba codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi ayuu yidhi taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga a n c uu si xun u maamulay dalka laakiin waxa uu xusay in koonfur afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalliya galaaser kuvenya iyo falanqeeyaasha kale ayaa v o e da u sheegay in carada ka dhalatay kontadii oo go'day eedeymaha musuq maasuqa
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a ra-idooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mowjada f m-ka hal ibar lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona muruqmaalka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha oo si toosa noloshooda ay u saameysay godoonka wadooyinka ee ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka kenya sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qaxootiga ah ee ku nool xerada xagardheera oo soo dhoweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo boodhin ah oo laga furay xeradaasi kama marra xubintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doonno faadumo cumar ibraahim oo ah hooye waayeel ah kuna nool xeryaha oo ka warbixin doonta saameynta qoyskeeda ay ku yeelatay lacagihii gunnada ahaa ee laga jaray bulshada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed labadii bil ee lasoo dhaafay waxaa hakad galay gaadiidka xamuulka ah ee iskaga kala gooshayay magaalooyinka gaarisa iyo nairobi kadib markii idaadad xoogan ay jireen waddada keliya ee isku xirta magaalooyinkaasi iyadoo arrintaasina ay ka dhalatay in ganacsiga gobolka iyo isku socodkii uu soo wajahay budha xoogan taas oo si toosa uu saameeyey bulshooyinka gobolka gaar ahaan qaxootiga oo si maalinlaha badeecadaha ganacsiga ay uga soo geli jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka iyadoo qaxooti badan oo muruqmaal ah ay u soo jarmaadi jireen inay ka xamaashaan suuqyada ganacsiga gaar ahaan gaadiidka xamuulka ah ee ganacsiga ka soo daabula dalka qaybihiisa kale iyadoo hakadka ku yimid iska socodkii ganacsiga oo saameyn ku yeeshay muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqaysta kareetooyinka ama gaari dameerada qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysa kareetooyinka ayaa sheegaya in xirnaashiyaha waddada ay hoos u dhigtay shaqooyinkii xoogsiga ahaa ay ka hayeen gudaha xeryaha sida uu sheegayo farxaan bile oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah waxaan ahay ragga muruqmaaltada oo aad ugu shaqaysto xeryahan qaxootiga waxaana ku tiirsanin waddadaas ee gaarisa oo go'day hadda in laba bilood ma aana shaqaynin marka ragga muruqmaal uma ahin marka hore waxaan qaadi jirnay agab ka imaado sida baxarsaafka iyo alwaaxda iyo jiingadda intaba waxna mahana hadda marka waddadaas oo go'day ayaa noo keentay shaqla'aantan annagana waxaan keenno qutulyoonka carruurta ayaan u geysanaa ayaan biil baan uga dhiganaa marka ilaahay kuma danaade alxamdulilaahi hadda waddadii ayaa nagu yeelatay saameyn aad u fara balaaran laba biloodna wax shaqo aan aragnay ma lahan waa tahay idinka ilaa xaggee baad ka shaqanaysaan ilaa iyo xeryaha qaxootiga saddexda xara ayaan u qaybsanayn muruqmaalata baan iska ahayn adeegga imaanayo ayaan ka shaqayn jirnay ma fahamtay qalabka dhismaha iyo agabka imaado jiingadaha sida safiitadooyinka sida alwaaxyada sida baxasaafka haddana waddada haddee go'da saameyn aad u ballaaran bay nagu yeelatay waa tahay maadaama laba bil ay waddada go'an tahay shaqooyinkiinni maxaa isbeddela oo soo wajahay aad iyo aad aad iyo aadoo weyn weliba waxaa nagu soo wajahaa dhaqaalyari anaga muruq maalata baan iska ahan haddana dadkan u shaqaynayna waxay ka keensan jireen alaabta kor wixii waddada way go'day marka ilaahay kuuma darnaadee haddadii haddee go'day waddadii aniga saamayntan ugu yeelata waxay tahay carruurta waxa aan u shaqaynayno aan subax u soo baxayno muruq maalata ayaan una waa carruurteena iyo inay helaan wax ku anfacaadaan waa tahay wakhtiyada aad shaqaynayseen dhaqaale intee lageed maalintii heli jirteen maasha allah wixii ilaahay uu noo sahlo intaba ilaa iyo shan boqol toddoba boqol mar laba boqol mar kastaba si ayaan u helna ayaan ugu geyna carruurta haddana waxaa jira carruurtii waxay u baahan yihiin aradbax waxay u baahan yihiin iskuulkii waxay u baahan yihiin maxaa la dhahaa qalinkii waxay u baahan yihiin buuggii waxay u baahan yihiin aradbax si alla see noqotaba iskuulkii hadda iskuulo qaar oo lacag bay noo dhigtaan carruurta waxaan ku bixina ma hano maasha allah dowladdan waxaan ka codsanaynaa oo naga gaarsiisiin haddaa dowladda in waddada inoo hagaajiso dhaqaalahii gobolkana anagana kor inaan u qaadno mar kasta waan ku tala jirnaa dowladdana hanaga hagaajiso waddada aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu waa farxaan bileh oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale goduudka waddooyinka ee ka jira gobolka waqooyi bari ayaa sababay sarookac ku yimid qiimihii badeecadaha maadaama aanu jirin ganacsi si toosa u soo gelaya xeryaha iyadoo suuq xumo iyo sarookac ku yimid ganacsiga ay sheeganayaan bulshada qaxootiga ah ibraahim cali afuufo wuxuu ka mid yahay injineerada ka shaqeeya dhismooyinka wuxuu tilmaamay in bilihii tegay hakad oo ku yimid dhismooyinkii ka socday gudaha xeryaha sababo la xiriira daadadka jaray waddooyinka muhiimka u ahaa gobolka
maasha allah waxaan ahay injineerka guryaalka fashionka habeenada lagu arooso qofka dhisa waxaan zaaid dhib ugu jirnaa alaabta fashionka guryaalkaan ku dhisnaa wadooyinka naaga xiran dhowr maalmood ilaa dhowr bilood way ka badan yihiin hadda nolol maalmeedkeenna cariiruu sii gelaya micnaa waxaan ka shaqaynana waa jeengadaasa iyo faashyoonada iyo gurigaas maraayadaha la geliyo iyo haweenada lagu arooso aan dhibaato caad ugu dhibaatonayna dhibaato ugu jirnaa aan ka caawashanayna marka mid kalena waa jirtaa adoo adeegyadii yaraa oo guryaalkan ku dhis jirna baqaarada iyaaleen ganacsigayna koray usii qaadeen wax la goon kara ma aha ilan dhibaatada waxaa keenaysa waddada go'an nolol maalmeedkeena saasuu dhibaato ugu jiraa saan waddooyinkana noo toosiyo wixii yaraa meesha nolol maalmeedkan keeli jirna si aan frii uga helno waa tahay dhismooyinkii ka socday xeryaha haa haddee waxaa isbedel waxaa ku imaada jiingadeed waxay noqotay day waxaa lagii jiray sagaal boqol hadda kun iyo afar boqol kun iyo shan boqol lagadaa ninka tabar uma haayo inuu dhisto laakiin waddadiiya go'an sababta ugu weyn ee adeegyadan qaali maxay tahay wax gaariyo soo gelaya ma lahan waddadiiya go'an dhibka dhibaatada taasaa keenaysa ummaddan islaamkana way ka caawinayaan haddii waddada furan tahay wax walbay gadan karaan adeega raqiis noqonaya laakiin haddii waddadu ay go'an tahay wax walba qaali noqonayaan ummaddan ma awoodi karaan inay gataan marka guryaha iibkooda lacagtooda hoosay u dhacdaa saameyn baraadan xaryaha iyo waddadan ay naga soo galaan bataatanba kuligooda waa wadda go'antaa keenaysa marka waxaan codsanaynaa dowladda kenya iyo dowladda iyo meesha gaarisa waxaan ka codsanaynaa in waddooyinka noo hagaajiyaan sidii aniga nolol maalmeedkan aan ku helno ilan hadda waxaa dhibaato ku jirnaa weli basaskii hadda ima imaadaan bas wax soo gala ma lahan cariiri zaa'ida ku jirnaa nolosheenna waddadaasaa noo keentay dhibka dhan in noola habeeyaan ka codsanaynaa dowladda kenya iyo gaarisa qaxootigiin waxaa le ummadaas bulsho badanaa ku nool oo canshuurta bixiyaan oo in waddada loo dhiso loo hagaajiyo aadba u mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa ibraahim cali afuufow oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab roobka ka da-ay gobolka iyo daadadka jaray waddooyinka ayaa culash dhaqaale ku ah guud ahaan dalka maadaama ganacsiga gobolka deegaano ballaaran uu iskaga gudbi jiray sida maamulada gaarisa wajeer iyo mandheeraa kuwaas oo horumar ganacsi oo ka muuqday sannadihii lasoo dhaafay cabdishuur cusmaan sibriye oo ah darawal ka shaqeeya gudaha gobolka ayaa dowladda ka codsaday in si degdeg ah loo dhiso waddooyinka si xal loogu helo burburka waddooyinka ee dhibaatada ku ah bulshada gobolka wallaahi dhibaatadan bulshada kenya oo dhan ayay saamaysay muxuu ahaa ii sheeg waxaan ka mid ahaa wadayaasha baabuurta waaweyn ilaa xeryaha qaxootiga ayaan ka shaqaynaynay wax dhaqaaquhu ma jiro magaalada dhan way cakirantahay wadanka dhan waa isku cakirmay marka waxaan leenahay ilaahay dhibaatadan hanaga dulqaado wadooyinkana allaha noo furo dowladda kenya waxaan maaragta ka codsanaynaa maadaama wadooyinkii ay xiran yihiin dhaqaale la-aan dadkii ay soo wajahday iyadaa dadka mas-uulka ah wallaahi waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinkan la hagaajiyo la dhiso wixii laga qaban kara laga qabto si macnaha bulshada nolosheeda ay dib ugu soo laabato wadada haddii la dhiso waxay ka mid tahay maaragtay ii sheeg ilaha dhaqaalehay ka mid tahay muxuu ahaa dadkuna maaragtay aad ayay maaragtay ugu diirsan lahaayeen dowladdana waajibaa saaran dadweynaha canshuura laga qaadaa dhaqaalaa laga qaadaa marka wadooyinka inay dhisto dowladdu waajibaa ka saaran waajibaa ka saaran dadweynaha ayagaa mas-uuliyadooda saaranta muhiimadda socdaalkii meeshay ka baxday wax safarahu ma jiro magaalo magaalo u gudbi kartaahu ma jirto marka waxa waaye waddo kastahu way xidhan tahay baabuurtii waa layska dhigay dadweynihii wax lugaynaya maahane wax gaadiid ku socdaahu ma jiro marka noloshii oo dhanaa waxay tagtay meeshii ugu hoosaysa dowladdu waajibkeeda way garanaysaa way taqaanaa waajibkii ay lahayd iyo muxuu aragtay iisheeg dadweynaha wixii ay ka ballan qaaday inay fuliso waxaan horta biyahan waa mucjiso xarabaaniyo xag ilaahay ka timid cid kalena maaragta baahidooda ma dabooli kartid laakiin intii karaankeeda dowladdu waxaan ka codsanaynaa oo karaankeeda ay qabato biyahan daadad waaye waa maaragta waa iska masiimooyin dabiiciyaho maaragta ilaahay xaggiisa ka yimid laakiin inay dadaal muujisaan ka codsanaynaa waxaan kaloon ka codsanaynaa koontiga gaaraysa muxuu ahaa ii sheeg dadweynahan gaar ahaan ayagaa mas-uul ka ah ayagaa gobernatooriyaal u ah ayagaa senataro u ah ayagaa xildhibaano u ah in maaragta ii sheeg si gaara ay isaga xil saaraan dadka siday wax ugu qaban lahaayeen gobolada kale muxuu ahaa laamiyaa u dhisan wadooyina go-ina u dhisan buundooyina u saaran safarkoodu ma kala joogsada laakiin caqabad gaara hoorna haysata ayaan aaminsannaha inay tan tahay roob yar oo xagaayo hadduu doo magaalo magaalo u gudbi kartaa male aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdishakur cusmaan oo ka mid ah darawlada ka shaqeeya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiaha ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiidha nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadamo cumar ibraahiin oo ah waayeel danyar ah oo ay qoyskeeda saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee laga gooyey qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo soo dhoweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boodhin ah ama xerays ah oo laga daafuray xerada xagardheer haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga faadamo cumar ibraahiin waa lixdan jir ku nool xerada xagardheer oo ay aad u saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee dhowaan laga gooyey qaxootiga faadumo ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay in lacagta laga joojiyey ay ahayd lacagta keliya ee caddaan ah ee ay ku heli jirtay xeryaha qaxootiga markii la gooyeyna ay saamayn dhinaca nolosha ah kala kulantay lacagta sokoranku gadanayna saliidaan kusoo kortaayna adduun hataa guri waa lagu dhisay guri lacag caddaanaan soo qaadanay nala siinay hadda dalna noolama jiro dibaddana noolama joogo waxaan haysana mala rajooyin agoon islaan dhacayso aa igu xiriirto anada adee laxdan jir waay waxaan haya male aad iyo aadan ugu dhibaatoonay jakulah ina laga gooye dhibweyna u qabnaa waxaan gadanayna male moordiya nolosiya iyo saliid waxaynoo qabanaysa male jukulaha waa ku ladneen aadan ugu dhaqneen hadda waxaan hayna male intii labadan bilood hadda la gooyey aanba dhibaato weyn galna sano camal inaan baahana umaleynhayna marka baanba jukuladi waxaan rabnaa ina naloo soo celiyo ee unkun aan ku noolaano guryaan ku dhisan jirne caanaan ku gadan jirne sokoraan ku gadan jirne saliidaan ku bariidkayna baastadayna lacagaan qaadan jirne waa ku tashan jirne waxaan deenna waa qaadanayna ilaan shukula haddii soo dhaco aan deentan iska bixinayna dhijandeenna sii waana la siinay hadda naagihii lacagta nagu lahaaya oo deenta guryaha inoogu imaan hayaan shukulihii waa la gooye lacagtaynayna siya wax aan hayna male waxaan ku bixinayna male waa dhibaataysannahay aad iyo aad dhibaato ii faahfaahi waxyaabaha aad ku iibsan jirtay lacagta kuu soo dhici jirtay ee baambajukurada lacagta baambajukula markii ii soo dhacda kaarka dad baa ihaan jira waa u tegi jira shukulahii dadaahay ilaan aniga ilmooley in iga dhuntaan ka cabsaday meelaan dhigta haddiin tag waa liigu soo adeegay sokor caano saliid wax alla waxaan rabo aan kusoo qaadanay lacag cadaan haddiin rabaan kusoo qaadanay guri haddiis naga dum waxaan dhihi jirna guriyaan ku dhisan haynaa xoogoon lacag isii xoogoon raashiig igu sii waa la isoo siinay ileen waa la ii aaminay shukulaan qabi hadda wax i aaminaya male jukuladii waa go-de waxaan haysana male waxaan ku dh- dhibaata geeskeedaa na gashay intii hadda le la gooyey waana wax yar lay gocsanta Ee, haddii lagaa gooyey lacagtii gunnada ahayd maxaa iska bedelay nolosha qoyska aad iyo aad nolosha waa xunta aad iyo aad waxaan haysana male shaah ma karsana taas haakee shaah la-aanaa jirta ilaan sokor ma soo- ma lagu soo siinay deeg ma lagu siinay wax lagu siinay male oo dibadda dad ma noo jiro oo ba- lacag ma sugan hayna bishii ma shaqayn karo lixdan jiran ahay dibadda dalka wayd wax jooga oo saas ee male labadoo ilmood aan qaba labadii ilmood iyukaaba ilmood ku filneen iyukaaba rafaadsan ani wax ma iidgeli karaan anin xaaladii saas waay ilmo agooman ah oo islaan dhacaysoo dhashe iyo ilma rajooyin ah oo wiilkay dhale aa ii joogaan wiilkana maba joogaba ilmihii waxaan ku nooleynay hadda ilmihii waaba arki haysa waaba jijirinyin waaba qaqandhinyin haddaay farmashii hataa daaban ka soo qaadanay oo ilmahan siisanay farmashiida ma tegi kartid ilan baamisha kule ma haysatid dukaan ma aadi kartid oo sokor ma lagu soo siinay wax lagu siinay male haddaay hilibka adduunka wax wal baamisha kulada waxay noo haysa oo islaanka dhanna u haysa wax kacay ma aheen had in laga gooyo oo shubna laga dhaho diyaar uma noqono waa rabna baamisha kule inna la siiyo Haa.
Ee, caruurta yaryarka ah ee aad tiri waxaan u ahay ayeeyo ee aad ugu iibin jirtay burka bariiska iyo sonkorta oo hadda waaye raashinka ay qab- la qabatimeen ay cuni jireen xaaladooda waa sidee ilmaha haddaa canjeeraan u dubay subaxi canjeeradii ma haystaan shaahigii ma haystaan caanadii ma haystaan inta gal gacanta wax geli inta qoox kasoo tuug inta wax ka keen saasaan ku siin lahaa ilmaha hadda dhibaata weynana haysata dhibaato weyn oon yareen aana haysataa baamba shukulahan waa u dhibaysannahay waa rabnaa ina nala siiyo hanala siiyo baamba shukuladayni hanoola soo celiyo waa ku nooleen hadda disaan shub lagu dhaho dad baa rafaaday oo dad baa aslanba waaba dhimanaya iska dha ilmihii caan la siin jira oo wax la siin jira oo gacantan wax ku jirin maxaa la siinaa hadda shukulahadan u dhibaataysannahay ee waa rabnaa ilma canjeeraan siisanayna subaxii caanahooda la siinay shaahiya cabeyna unaka naftarkahayn meel alle meeshaan rabno haddii oo dhar askaa dhammaada hataa dukaanaa tegi haddii baaba shukuladii soo dhacda aan ku siina wax isii waa la isoo siinaya had wax ku aaminay male wax wax ku siinay male dadkii deenta kugu lahay kugu dhegan Ee, waxaad ii soo hadal qaaday in aad dad wax ka soo baryayso oo aad wax ka soo qaadqaadanayso oo leedahay waxisiiya awille aana dadka aadi jirin hadda un dadka aad maarata inay aado ay danta ku baday bal arrintaa ii faahfaah arrintaas waxaa wax lagu fafaahaa waxba ma haysatay ilmaana kugu dhegan yihin ilma hooyadood dhimatay wiil yaroo aabiis dhintay gabar dhacayso adigoo lixdan jir ah intay ka keeni ma shaqaysan karin dadka dhardhaqo haddii aadan dhar ma soo dhaqi karin dadka haddii biyo a arooraan dadka ugeeyan ma yeeli karin ana gurigan dhexdiis inaa shukulad aan helo oo jikad ilmaha uu kariyo aan rabaa ani waa dadka dariskay sokorta aan ka qaad sokor isiya had maanta shaah ma karsanin ee, kan isiya saas camal way adag marka iyukana eh, dibidda loo jiro waa ku siinayeen dad dibidda loo jiro waay maayo dad dalka loo joogo ma aha dad adag ku dhaamo waay unuka aad iyo aad dalna manoola jiro dibadda manoola gurigahayna taa arkaysa xaaladiisa iyo taho dadka jiingaday qabaan una guryahayna caragiish waa arkaysaa saan waa ku nooleen baamashkulayn haddii saan aan ku helno sida waa ku noolaan lahayn laakiin baamashkula haddii saan lagu waayo dhibaa jiraa Ee, dukaan ayaad saarnayd muddo dheer oo deen ku siin jiray ee, bishiiba dukaanka weli deyntii ma ku siinayaa bishan ma ku siiye maya maya dukaanka deenas igu leeya waxaa la jukulaha waa la gooyey deentaydi isi buugiisas iyo wataab waaba imaadaba waxaase dhah jukuladii waa la gooye wax soo socda male hadda ka dambe ilaa mar dambaa la dhehe marka lacagtayn ma lahaansan karo ee lacagtayn hanala siiyo isii lacagtay inta ii qorneed isii anina lacag yarba ma ii qorneen sokoran qaadana saliidan qaadana waxbaan qaadana caanan qaadana saabuunan qaadana wax kastan qaadana waa ku ladnay meeqaa lacag lagu leeyahay hadda labaatan iyo shan waa lagu leeyahay hadda labaatan iyo shan kunaa lagu leeyahay labaatan iyo shan kun marka haddii shukula la gooyo say ku bixi waay ma bixi karto maho waa isku dhedheganaaja waad waa la isku dhedhegan shukuladan waana kala fujinaysa haddii d- qoyskii dadkii aad ka qaadanaysay deynta ay ku dhaheen labaatan iyo shan kun baan kugu leenahay lacagteennana sii adigana aanad hanti kale hayn lacagna aanad hayn maxaa kuu qorshaa maxaa kuu tala ah ilaahay xaggiis leh qorshiiye waxaan haaya male haddii la soo celiyo oo jukulada noola soo celiyo inaan dhiib weli waa iska waxaan dhahay walaalay miyaha wax ma haysano lacalala haddii soo dhacdo wixii adaa haysata weli ma kaa qaadanin iska haay haddii soo dhacdo waa ku siinaa haddii soo dhici waysan ana tolan dhiya tolkeen dhexgela ee lacagtan usoo aruurina dadka isya waa ligu leeyahay haddii lagu dheganya walaalaha ma aaday sido haa saas way aaday laakiin mau heli kariyoo ani hadda ma siin kari taasi waxay ahayd faadimo cumar oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xerada xagardheer oo ay ku yaalaan ku dhowaad afartan iskuul oo isugu jira kuwo gaar loo leeyahay iyo kuwo dadweyne oo ay hay-aduhu maamulaan ayaa laga daafuray iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boodhin ama jiifa iskuulkan oo hoos tegi doona dalladda iskuulaadka albushra oo ah iskuulaad gaar loo leeyahay ayaa qaybta boodhanka waxaa loogu talagalay ardada qur-aanka xifdinaya sidoo kalena waxay ardadu geli doonaan imtixaanaadka waxbarashada iskuulaadka kenya ismaaciil axmed oo ka mid a waalidiinta xerada xagardheer oo ka hadlayey xafladdii lagu daahfurayay iskuulka iskudhafka ah ee rayaan ayaa sheegay in aad loogu baahnaa goob waxbarasho oo islaami ah oo ardadu aanay ka soo baxaynin aad baa horta idinku mahad celinaynaa boodhinkan xareyska ah ay noo keenteen waayo aniga idinla hadlaayo ayaaba micnaha jecel in arda aan keensado ila dhashay la keri waayey oo duurka galay ardadii farahan ku qaban waynay oo waan keri waynay annaga dhan waalidii waxaa iskugu taga walaalo gacmahay ka baxeen aad baan ugu faraxsanay runtii in boodhin qur-aan oo xarays noola furay mar walibana waxaan u ducayn doonaa maamulka sarsare ee bushra mar walibana keeno barnaamij ka gedisan barnaamijyii hore aynoogu dhex jirnay waana waxay la mid tahay roob noo soo da-ay oo cooskiisa ayna daaqayno iyo wixiis uu soo bixiyay ay la mid tahay ismaaciiluo ka sokow inuu waalid yahay ah maamule iskuul ayaa talo siiyey maamulka cusub ee iskuulka rayaan marka qodobkaan ku daraa waxaa weeye waxaan rabaa xaajiyow inaad noogu dartaan qur-aanka kariimka barashadiisa iyo culumta u wato markii laga soo baxo u wato tajwiidka tafsiirka qur-aanka ee ilmaha inaad noo bartaan halkaa qodob meel noogu qora sanadka tartamada la gelaayo waxaan rabnaa inaan la tartartagno tartanka laga qeybgeliyo arda qur-aanka xifdisay tafsiirkana xifdisay inaan soo saarno halkaa qodob maamulka inay isku dhibaan ayaan ka codsani leyle maxamed aadan oo ka mida waalidiinta xerada xagardheer ayaa sheegtay inay ka waalidiin ahaan ay aad ugu farxeen iskuulka rayaan oo ardada u sameeyey qayb lagu haynayo waan soo dhowaynaynaa waxay ku hana qaaday waana ka filaynay intaana in ka badanna waa filaynaa waana rajaynaynaa in la sameeyo muslimiinta dhammaan kaalinta koowaad waa in qur-aanka kariimka ah ilmaha la baro oo maxaa la dhihi jiray subaxi waaga markuu baryo cunuga soo kicisid salaada tuka tiraahdid cadayaysa tiraahdid waalidka guriga joogo laga rabaa siiba hooyada aabbo wuxuu ilmo ka ogyahay inta badan ma lahan leyla waxay xustay in waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka looga baahan yahay inay isha ku hayaan waxbarashada ubadkooda xaradan haan joogno xagardheer waxa ku sugan oo maanta arday ciyaalka haayo oo ciyaalka maanta ka warqabo oo mas-uuliyadda ciyaalka haayo waa maamooyinka maamooyinka waxaan ka codsanaynaa in ay ciyaalkii hadday madaraso tahay hadday dugsi tahay hadday iskuul tahay inay ilmaha ka gaabinin oo ilmihii ay u diraan oo ilmihii ay ka warqabaan oo ilmihii ay daryeelaan hadduu tiim aado hadduu meel ka baxo culayska waxa saari kara waa hooyada
maamulaha iskuulka cusub ee rayaan sheekh maxamuud xaaji axmed ayaa waalidiinta u sheegay in qaybta diiniga ah oo ay xoogga saarayaan aanay wax saamayna ku yeelan doonin waxbarashadii maadiga ahayd ee ardada u socotay indhaha layskama tuuri karayo cunigii shalay iskuulka laga soo saaray inuu cunigii dib ooga dhaco oo biri u dhaha aniga qur-aan keliyaan aqaanaaye indhaha layskama tuuri karaya maadiga wax laga maarmi karaya ma soo ma luqadii waa loo bahay soo ma noloshiibaa ah moogta sidaa daraaddeed cunugii markuu saddex sano ama afar sano ama laba sano intuu qaato ama hal sano uu ku jiro meesha hadduu iskuulka galas onku ahaa ama galas two ama galas tree ama galas four kama harayo imtixaanka hadduu hadda ahaa sigiska kuwa lagu jaangooya grade sigis grade sigiskiisaasuu ku fadhiisanaya qur-aankiina way ku xifdisan yahay waxaa loo yaqaana iskuulkana fasalka uu ku ahaa ayuu ku yahay
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
xubnaa hadalkaaga qubataa barhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubnaa hadalkaaga qubataa barhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaataa qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xasbaha magacaaga dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xasbaha magacaaga dhowrsan xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska iyo toddobaadkan halkaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla